bsm اllahi الرحman الرaحim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo afartanaad ee suuratu yuunus waxaanu ku joogaa aayadda sideed iyo toddobaatanaad allah waxau ihi subxaanah wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbasuu ilaa saacatan min annahaari yatacarafuuna baynahum qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illahi wma kanuu muhtadiin haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay tahdiidu lmushrikiina bilxashri wa takdiibuhum bidalik wa ma'aaluhum goodinta loogu goodiyey kuwii gaalada ahaa xashriga iyo in lasoo ururin doono oo lasoo kulmin doono maalinta qiyaame iyo beeninta ay beeniyeen arrinkaas iyo cidhibtoodu halka ay ku dambaynayso oo qoomamo iyo nadaamo ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alqur'aanu wa muhimmatuh qur'aanka kariimka ee sharafta badan iyo muhimadda uu leeyahay yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin qul bifadli illahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan iftiraa'u lmushrikiina wa tahdiiduhum iftiraa'aadkii mushrikiintu ay ilaahay ku been abuuranayeen iyagoo u nisbaynaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka nasahan yahay iyagoo khusuusiyaadkii ilaahay uu la gaarka ahaa ee taxliilka iyo taxriimka iyagu waxa ay doonaan xoolahooda intay kala qaybiyaan waxna iska xarimaya waxna isu xalaalaynaya qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama wa xalaalaa qul aallahu adina lakum am cala allahi taftaruun wmaa danu aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba yowma alqiyaamah in allaha laduu fadli cala annaas walaakina aktarahum laa yashkuruun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ixaatatu cilmi illaahi bikulli shay ogaalka iyo cilmiga alleh wax walba inuu koobay oo wax ka qarsooni aanu jirin wamaa takuunu fii sha'nin wamaa tatluu minhu min qur'aanin walaa tacmaluuna min camal ilaa kunna calaykum shuhuudan id tufiiduuna fiih wma yaczubu can rabbika min mihqaali darati fi اlardi wala fi اlsma wla asgara min dalika wla akbara ila fi kitaabi mubiin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan man hum wliyaau اllah wma huwa jazaauhum awliyada ilaahay uu doortay ee uu jecel yahay uu soo dhoweeyey waa ayo abaalkooduse waa maxay alaa ina wliyaء allahi laa khawf عlayhim wla hm yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yataquun lahm اlbushraa fi اlxayaaةi اdunya wfi اlآkhirة waxaa kaloo ku sugan aayaadkan tahdiidu اlmushrikiina waniqaashuhum hanjabaadda loogu hanjabay gaaladu shirkiga iyo gaalnimada ay gelayaan iyo dooda lala dooday ee xujada lagu oogay wlaa yaxsunka qowluhm ina alcizata lilahi jamiica huwa asamiicu alcaliim alaa ina lilahi man fi اsamaawaati wman fi اlأrd wma ytabicu aladiina yadcuuna min duni اllahi shurakaa in ytabicuuna ila اldanna wain hm ila yakhrusuun ilى qowlihi tacaala qaluu اtakhada allah walada subxaanah huwa alganiyu lahu ma fi اsamaawaati wma fi اlأrd in cindakum min sulطaani bihada ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun kadib aayaadka u dambeeya waa qisatu nuuxin waman bacdahu min alrusul waa qisadii nebi nuux calayhi asalaam iyo ambiyadii ka dembeysay ee debadii lasoo diray watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illah facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum huma laa yakun amrukum calaykum gummah huma qduu ilaya walaa tundiruun allah waxa uu idhi subxaanah wa yowma yaxshuruhum wadkur xusnebi allow dadkana u sheeg yowma maalinta yaxshuruhum ilaahay uu soo kulminayo kaan lam yalbathuu ay kaannahum waxaabad moodaa lam yalbathuu inaanay kuba nagaanba adduunka intay joogeen ama xabaalaha intay ku jireen ilaa saacatan saacad mooye wax kaleba inaanay soo nagaan baad moodaa saacaddaasoo min annahaari maalinta ka mid ah yacnii hal saac oo maalinta ka mida mooyaane wax kaleba inaanay soo nagaan oo adduunyaba aanay in badan ku soo noolaan oo qabriba in badan aanay ku soo sugnaan sidaasaabad moodaa waana lihawli maa ra'awh waxay arkeen culayska iyo hawsha iyo dhibkiisa ayaa u sababay wax alla waxay soo nagaadeen inuu la noqday saacad oo kale jamalku waxau odhanayaa waalmuraadu bisaacati alzamanu alqaliil fa innaha mahalun fii gaayati alqila saacaddan lixdanka daqiiqa aynu u naqaano aynu inaku adeegsanno maahee waa wakhtiga ugu yar wakhti yar uunbaa loo jeedaa in yar mooye wax kaleba inaanay nagaan ayay moodayaan marka waxay tusaale u tahay saacaddu waxa ugu yar ee zaman ama wakhti ah kaannahum waxaa kaloo laga dhigi karaa jumlada xaaliyo damiirka yaxshurhum laga xaalaynayo oo kaan lam yalbathuu xaal aad mooddo inaanay nagaaninba ilaa saacata min annahaar wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta yaxshuruhum ilaahay uu soo kulminayo kaan lam yalbathuu ay kaannahum waxabad moodaa dadkii lam yalbathuu inaanay nagaaninba ilaa saacatan saacad mooye wax kaleba inaanay soo nagaanin saacaddaasoo min annahaari maalinta ka mid ah oo adduunyadii dhammayd ay ku soo noolaayeen iyo qabrigii inta badan ay ku soo jireen saacad buu la noqonayaa yatacaarafuuna way isgaranayaan baynahum dhexdooda waa la ys aqoonsanayaa oo waa la ysgaranayaa alla waxau idhi qad khasira dhab ahaan bay u khasaareen alladiina wixii kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahay la kulankiisa iyo bacdiga kuwii beeniyey alla ilaah waa khasaareen oo naftooda iyo ehelkooda yacni wax walba waa khasaareen wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan may ahaanin wa imaa nuriyannaka haddaannu ku tusno nebi muxamedow bacda aladii kii badhkii naciduhum aanu ugu goodiyano cadaabah kuwa gaalada cadaabkaannu ugu goodiyanno wax ka mid a haddaannu ku tusno intaanad dhiman ka hor aw natawafayannaka amase aannu ku oofsanno oo aad dhimatoonnu nafta kaa qabanno ee qabla an nuriyaka aladii wacadnaahum intaanaan ku tusin waxaannu u yaboonnay ama ugu goodinay labada goorba yacni haddii aanu ku tusno waxaannu ugu goodinay adigoo nool iyo haddii aanu ku oofsannoba annakoon ku tusin labada goorba mar walba fa ilaynaa xagga yagunbuu ahaaday marjicuhum noqodkoogu oo mar walba halkay u soo noqonayaan waa annaga wa nuriyaka cadaabahum yowma alqiyaamah adduunka haddaanaan kugu tusin dee aakhiraba cadaabkooda waannu kugu tusi marka samiin alxalabi wuxuu rajaxayaa sida jamalkuba uu ka soo naqlinayo in shardiga iyo wamaa cutifa calayhi fa ilaynaa jawaab looga wada dhigo oo imaa waa in shardiyo ah oo lagu idqaamay maa wa imaa marka wa imaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum shardiga hore waa wa imaa nuriyannakada haddaannu ku tusno aw natawafayannakana shardiga horaa lagu cadfay oo haddaannu ku tusno ama aanu ku oofsanno annakoon ku tusin weeyaan macnuhu marka ashardu wamaa cutifa calayhi ayaa jawaab iyo jaso looga dhigaya fa ilaynaa marjicuhum oo haddaannu ku tusno adigoo nool iyo haddaanaan ku tusinoo dee aannu ku oofsannaba xagga yaguunbuu noqodkoodu ahaaday kollayba oo cadaabkooda iyo cuquubadooda adduun haddaad ku arki weydo dee aakhiraba waad ku arki culimmada qaarna laba jawaab bay kala yacni siinayaan labada shardi oo shardiga hore wa imaa nuriyannaka jawaab bay usoo qadarayaan oo wa imaa nuriyannaka haddaannu ku tusno nebi allow bacda aladii naciduhum kaanu ugu goodiyanno qaarkii waa cadaabkii haddaannu ku tusno dee fadaaka dee arrinku waa kaasoo waa wanaagsan yahay haddaad nolol ku aragto aw natawafayannaka ama haddii aannu ku oofsannana annakoon weli ku tusin dee fa ilaynaa marjicuhum markaa shardiga hore jawaabkiisu waa muqadar oo fadaaka sida jalaalaynkuba uu tilmaamayo shardiga dambe aw natawafayannakadana fa ilaynaadan ayaa jawaab looga dhigi waxase wanaagsan sida samiinu alxalabi uu maray oo shardiga iyo wixii lagu cadfayba jawaabka fa'iilaynaa un looga wada dhigo wa imaa nuriyannaka haddaanu ku tusno nebi allow bacda aladii kii qaarkii nacidhum aanu ugu goodiyanno oo cadaabka ah haddaanu ku tusno oo adoo nool oo arkayaba ifka aanu ku cadaabno aw natawafayannaka ama aanu ku oofsanno oo nafta kaa qabanno qabla an nuriyaka aladii wacadnaahum intaanaan ku tusin ka hor waxaanu ugu goodinay fa ilaynaa xagga yaguunbuu ahaaday marjicuhum noqodkoogu labada goorba haddaanu ku tusno iyo haddaanan ku tusinba dee xagga yagunbaa noqodkoogu ahaaday kol hadduu xaggayaga noqodkoogu ahaadayna abaalkoodu agtayaduu yaallaayo oo aakhiraba cadaabkooda waad ku arki humma allaahu wallaahu allana shahiidunkii ka markhaatiya ee daalacanaya ee arkaya weeye calaa maa yafcaluuna waxay samaynayaan oo hummada wa bimacna alwaaw humma allaahu ay wallaahu allana shahiidunkii ka markhaatiya ee daalacanaya weeyaan calaa maa yafcaluun waxay samaynayaan abaalkeedana marinaya walikulli umma ummad walba waxa u sugnaaday rasuulun rasuul ummad walba rasuul baa loo diray fa idaa jaa'a marka uu yimaado rasuuluhum rasuulkoodu qudiya waa la kala xukumayaa beynahum dhexdooda bilqisti cadaalad baa lagu kala xukumayaa walxaal baana la kala xukumayaa hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo xumaan aanay samaynna aan loo xambaarinayn wanaag ay sameeyeenna aan laga duudsiyeynin oon laga qarinayn jalaalaynku marka aayaddan markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa fakadabuuhu faidaa jaaa rasuuluhum walikulli ummatin rasuulun faidaa jaaa rasuuluhum marka waa adduunyada markuu rasuulkoodii ugu yimaado adduunyada ee fakadabuuhu buu odhanayaa dabeed ay beeniyaan qudiya baynahum bilcadl dee isaga iyo ummaddii loo soo diree beenisay cadaalad baa lagu kala xukumayaa fayucadabuu wayunaja arasuulu waman sadaqah iyaga dee waa la cadaabi oo cuquubay mudan rasuulka iyo inta raacdayna waa la badbaadin marka faidaa jaaa rasuuluhum waa marka adduunyada lagu fasiro sida suyuuti u maray oo markii rasuulkii loo soo diray ay beeniyaan kuwii beeniyey dee waa laga aargoosan kuwa rumeeyeyna waa loo gargaari aysarku laakiin isagu aakhiro ayuu ku fasirayaa oo wuxuu odhanayaa faidaa jaaa rasuuluhum rasuulkoodu markuu yimaado fii carasaati alqiyaama ilaan ummad walba rasuulkii loo diray baa iman oo ku markhaati furieh markuu bankii qiyaamo rasuulkii loo diray ummadda ugu yimaaduu ku markhaati kaco dee cadaalad baa lagu kala xukumi oo nin walba markaa wixii u mutaystay ayaa la marin labada tafsiirba culimmadu way tilmaameen marka ummad walbana in rasuul loo diray dee qur-aanka aayaadkiisa kalena waa u markhaati kacayaan oo walikulli qowmin haad ummad walba hanuuniyaa u sugnaaday hanuuninaya oo rasuulkii loo diray ah wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummadi ma jirto ilaa dhexdooda waxaa tegay diga u digaya oo rasuulkii rabbi u diray ah walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquud qul maa kuntu bidcan min alrusul marka waa sunno soo jireenoo rabbi hore u jideeyey in ummadaha ambiyo iyo rusul loo diro si xujada loogu oogo dabadeed qofkii la cadaabayo iyo kii la jannaynayaba dee liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinatin waayo ilaahay dee ummad ma cadaaba iyo dad ilaa uu rasuul usoo diro xujada uu ku oogo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula allah waxau ihi wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwan inkirsan cadaabka ama degdegsanaya mataa waa goorma haadaakani alwacdu ee yabohiya ballanqaadka ah cadaab baa jirad unbaad haysaane waa goorma waa faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin oo kale bal hadday runtaa tahay cadaabka imika keen wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwii gaalad ahaa mataa waa goorma haadaakani alwacdu ee yaboh iyo ballanqaadka ah cadaabkan aad leedihiin waxa loogu goodiyey cidda beenisa mee in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan bal imika cadaabka keena qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow laa amliku anigu uma hananayo oo uma hayo linafsii naftayda darran dhib iyo walaa nafcaa dheeftoona ilaa maa shaaa allah ilaahay wuxuu doono mooye allahu waxdahu huwa addaaru wannaafic ilaahay keligii waa ka dhibiya dheefba haya wax alla ii qoray ama uu qadaray mooyaane anigu naftayda mana dheefin karo mana dhibi karo hadduu nebi moxamed sidaa naftiisa ka yidhi famaa baaluka bikayri waayo ruuxa naftiisa aan dhibiya dheeftoona u hayni dee tu kalena hadalkeedaba daah qaa'ilka sidaa la amrayaana hadduu yahay khayru khalqillaah makhluuqaba kii ugu mudnaa sayidu waladi aadama walaa fakra dee cid kalena hadalkeeda baddaah cid kale hadday ku tidhaahdo anaa cirkiiyo dhulka kala haya dee waa beentaa dheh suubanihii nebi moxamed ee ummadaba ugu mudnaa ayaa la leeyahay qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran walaa nafca cid kalena iskaba dhaaf qul waxaa tidhaa nebi moxamedow laa amliku marka macnuhu waxa uu yahay kol haddaanan anigu dhib iyo dheeftoona hayn dee cadaabkaad degdegsanaysaan mid aniga igu xidhan ma aha ee ilaahay markuu doonuu soo dejinaya markuu doonana dib buu u dhigayaa alla wax ku xidhan weeye aniga iguma xidhna qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow laa amliku anigu u hanan maayo oo uma hayo linafsii naftayda tu kale iska badaaye darran dhibaato uma hayo ey dafca darrin dhibaato aan ka difaaco walaa nafcan dheefna uma hayo ey walaa jalba nafcin dheef aan u soo jiido tayda dheefna uma soo jiidi karo dhibna kama difaaci karo ilaa maa shaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wii qora mooyaane likulli ummatin ummad walba waxay leedaha oo u sugnaaday ajalun muddo iyo wakhti loo qoondeeyo rabbi u qorsheeyey oo macluum ah idaa jaa'a marka uu yimaado ajaluhum muddadooda loo qorsheeyey falaa yasta'khiruuna kama dibdhacayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna kamana hormarayaan yacnii aqalu zaman walow laxda ilbidhiqsina ha noqotee kana horrayn maayaan kana dambayn maayaan macnuhu waxa weeyi ummad walba dee ajasha ay ku dhimanayso ama waxa weeyaan halaag iyo cadaab ugu imanayo ilaah baa hore ugu qoondeeyey oo u qadaray marka ummad walba wakhtigii rabbi hore ugu qoondeeyey marka uu yimaado kana horrayn mayso kana dibdhici mayso inta ka horraysana cid soo dedejin karta ama dib u dhigi kartaa ma jirto qul waxaad tidhaa nebi maxamedow ara'aytum bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisu bayaatan habeen aw nahaaran ama maalin maadaa maxay bay yastacjilu la degdegsanayaan minhu cadaabka almujrimuuna dembiilayaashu ay aya shayin yastacjiluuna min alcadaab bal ka warrama haddii cadaabka alle goor habeennimo ama maalinba idiin yimaado bal maxay la degdegsanayaan oo xaggay ku cararayaan maxay iska celin cadaabka alle hadduu u yimaado qul waxaad tidhaha ara'aytum bal iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisu bayaatan ay leyla habeen aw nahaaran ama maalin waa awqaatu lkafla oo wakhtiga habeenkiina waa la hurdaa oo waa la moogan yihi wakhtiga maalintiina dee bannaankaa iyo baylahdiisuu nin walba ku foofayaa oo waa la kala mashquulsan yahay marka xilli aad moogan tihiin oo khaflad ku jirtaan cadaab hadduu idiin yimaado bal ka warrama maada ay ayi shayin shaygeebaa yastacjilu ay u degdegsanayaan minhu ay min alcadaabi cadaabka almujrimuuna dembiilayaashu bal maxay dembiilayaashiyo mujrimiintu cadaabka ay u degdegsanayaan maxay yacni cadaab u yimaadaa hadduu u yimaado bal maxay iska tari maxayse iska difaaci allah waxau idhi ahumma idaa maa waqaca aamantum bih ahumma idaa maa waqaca haddii uu cadaabku idinku dhaco aamantum miyaa rumaynaysaan bihi ay billaahi alle haddii cadaab idinku dhacu idinkuba soo dego ma markaasaa alla rumaynaysaan ama bihida cadaabkaba u celiyo ahumma idaa maa waqaca haddii uu cadaabku idinku dhaco aamantum miyaa rumaynaysaan bihi cadaabka ila hore waa u beeninayseeno waa idinkii laabalkeen hadday runtaa tahaye ma kolkuu idin haleelo ayaad rumayn doontaan al'aana ma haddadan ayaa tu'minuun ma haddaad rumaynaysaan walxaal qad kuntum aa hore u haydeen bihi ay bilcadaabi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsada ma haddaad rumaynaysaan idinkoo hore cadaabka u degdegsanayey oo dafiraya oo diidayoo lahaa runtaa hadday tahay immika keen humma qiila dabeed waxaa lagu odhanayaa liladiina wixii dalamuu dulmiga falay waa gaalnimadii iyo shirkigii oo waa dulmul akbar eh waxaa lagu odhanayaa duuquu dhandhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhandhamiya hal tujsawna oo miyaa laydinku abaalmarinayaa ilaa bimaa kii mooyaane kuntum ahaydeen tagsibuuna kuwa kasbada maya laydinku abaalmarin maayo waxaa kasbateen mooye wax kale oo hal waa istifaam inkaari oo bimacna nafyi ahoo macnuhu waxa uu ka dhigan yahay ey maa tujsawna ilaa bimaa kuntum tagsibuuna laydinku abaalmarin maayo waxaa kasbanayseen mooye wax kale wixii aad gasheen unbaa laydinka goyn wayastanbi'uunaka waxay ku waraysanayaan nebi moxamedow warkii bacdiga iyo umuurta aakhiro ayay ku weydiinayaan waa istikhbaar khabar iyo warbay ku weydiinayaan wayastanbi'uunaka way ku waraysanayaan nebi moxamed oo way ku weydiinayaan maxay ku weydiinayaan oy ku waraysanayaan axaqun ma xaq baa huwa bacsiga iyo isa soo bixintiiyo arrinka aakhiro xaq miyaa taasay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow ii haa iidu waa bimacnaa nacam qul waxaad ku tidhaahdaa ii ay nacam haayo waa xaq wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye innahu bacsiga iyo isa soo bixinta dambe la xaqun waa mid xaqa wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelinaya oo ka carari kara maydaan ahaanin alimaam ibnu kaiir calayhi raxmat ullah tafsiirkiisa qayimkaa wuxuu ka odhanayaa qur-aanka kuma jirto wax aayadan la midihi ilaa laba aayadood mooyaane aayad suuratu saba ku jirta iyo aayad suuratu taqaabun ku jirta oo saddexdaa aayadood waxaa ku jira nebigoo la amrayo bilxalifi billaahi calaa xaqiyati albacthi waannushuur nebigaa la amrayaa inuu ilaahay ugu dhaarto xaqnimada bacsiga iyo soo bixinta dambe marka aayadda hore waxa weeyaan waa suuratu saba oo allah waxa uu yidhi wa qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaaca waxay yidhahdeen kuwii gaaloobay saacadiba noo iman oo isoo qiyaamo dhacaysaa ma jirto qul balaa waxaad ku tidhaa nebi maxamedow way jirtaa oo saacaddu waa dhacaysaa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay lata'tiyannakum walle way idiin iman oo way idiin iman oo baaqan mayso caalimi alghaybi allaha waxa maqan og baan ku dhaartay way idiin iman laa yaczubu canhu midqaalu daratin fi samaawaati walaa fi alard ilaahay cilmigiisa kagama qarsoono cir iyo dhultoona qudhaanjo wax leeg kagama qarsoonay wax walba waa u qeexan yahay walaa asqaru min dalika walaa akbar ilaa fii kitaabin mubiin qudhaanjadaa wax ka yar iyo wax ka weynitoona ma jiro ilaa hadduu jirase wuxuu ku sugan yahay kitaab cad oo wax walba qeexay waa lawxulmaxfuud marka qul balaa warabbii lata'tiyannakum waxaa la amray inuu rabbi ugu dhaarto xaqnimada bacsiga aayadda kalena waa taqaabun oo allah waxau yihi zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcathunna uma latunabba'unna bimaa camiltum wadalika cala allaahi yasiir waxay ku handacoodeen gaaladii inaan laba soo bixinayn waxaad ku tidhaa nebi maxamedow alla ilaah waa laydinsoo bixinayaa rabbigay baan ku dhaartay waa laydinsoo bixin oo waa laydinsoo bixin waxaana laydinka warramay wax alla waxaa samayseen oo laydinku abaalmarin arrinkaasina alla waa u sahlan yahi oo kuma cusla marka qul balaa warabbii latubcathunna tan horena waxay ahayd qul balaa warabbii lata'tiyannakum tanna waxa weeyaan qul ii warabbii innahu la xaqun saddexdaba waxaa lagu amrayaa rabbi inuu ugu dhaarto xaqnimada bacsiga bacsigu inuu xaq yahay allah waxau ihi subxaanah walow ana likulli nafsin rabbi waxau ihi walow ana likulli nafsin naf walba hadday u sugnaan lahayd nafta oo dalama dulmi fashay waa dulmigii weynaa ee gaalnimada ah maa shay hadduu u sugnaan lahaa shayga oo fil ardi arlada dhexdeeda ku sugan laftadat way isku furan lahayd hiya naftaasi bihi maaga haddii naf daalimadoo gaalnimo gashay ay heli lahayd wax alla waxa dhulka ku sugan way isku furdaamin lahayd oo cadaabkay isaga furan lahayd ilaahay waxau yidhi wa asaruu waxay qarsadeen gaaladii annadaamata qoomamadii bay qarsadeen lamaa ra'aw markay arkeen alcadaaba cadaabkii ay calaa tarki aliimaan qoomamaday ka qoomamoonayeen iimaankay ka tegeen ay alle soo rumayn waayeen qoomamada iyo murugada arrintaa ka helaysa hoostooday ku qarsadeen iyo qalbiga oo may muujin oo waxaa loo jeedaa kuwii madaxda ahaa ee dadka masaakiinta ee la daciifsadee la dullaystay u horseeday halaagga iyo habowga markay cadaabkii indhaha saaraan qoomamadooda qalbigoodaay ku qarsanayaan oo waxay ka qarsanayaan kuway hore u halleeyeen si aanay ugu wiirsan allah waxau idhi wa asaruu way qarsadeen kuwii gaalada ee ahlunaarka ahaa annadaamata qoomamadii bay qarsadeen ay innadaamata calaa tarki aliimaan iimaan la-aantay rumayn waayeen qoomamaday ka qoomamoonayaan ayay qarsadeen lamaa ra'aw alcadaaba markii ay cadaabka arkeen ay indhaha saareen wa qudiya waa la kala xukumay beynahum dhexdooda bilqisti cadaalad baa lagu kala xukumay walxaal baana la kala xukumay hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyey allah waxau idhi alaa hooyaay inna lilaahi alla ayay u sugnaadeen maa fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugnaaday oo dhan iyo waal ardi makhluuqaadka dhulalka dhexdooda ku sugan allah iska leh alaa hooyaay inna wacda allaah ilaahay ballanqaadkiisa uu bacsiga iyo umuurta aakhira ballanqaaday xaqun xaq weeyaan walaakina akharahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaanu arrintaa ma oga huwa rabbi yuxyii isagaa wax nooleeya wayumiitu waxna dila waxa mutacallaqu alixyaa'i walimaata loo jaraa had iyo jeer waayo looma jeedo shay mucayan oo gaar uu abuuraayo waxaa loo jeedaa dee min sha'nihi alixyaau walimaata oo waa caam waa ka wax walbana nooleeya wax walbana dila wixii la dilayo iyo wixii la noolaynayaba waa isaga arrinkiisa iyo sifadiisa cidi lama wadaagto waa ixyaa iyo imaata caam ah huwa alla yuxyii isagaa wax nooleeya wayumiitu waxna dila wa ilayhi ay ila allah alle xaggiisa unbaana turjacuuna laydiin celinayaa yaa ayuha nnaasu dadkiiow qad jaa'adkum dhab ahaan waxay idinku timid mawcidatun waano oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka timid wa shifaa'un iyo caafimaad baa idiin yimid oo limaa shay caafiya oo bogsiinaya kaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan laabaha iyo qalbiyada wax bogsiinaya oo caafimaad u ah ayaa idiin yimid wa hudaa iyo hanuun baa idiin yimid iyo waraxmatu naxariis oo lilmu'miniina kuwa mu'miniintaa u sugnaaday qul waxaa tidhaa nebi moxamedow bifadliillaahi ilaahay deeqdiisa iyo dheeraadkiisa iyo wa biraxmatihi rabbi naxariistiisa fabidaalika kaah madkuurkaa lasoo sheego deeqda alle iyo raxmadda rabbi ah falyafraxuu ha ku farxaan kuwa mu'miniinta ahi huwa madkuurkaa lasoo sheegay ee deeqda alle iyo raxmadda rabbi ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay urursanayaan ee adduunyo ah labadan aayadood waxaa ilaahay kaga warramayaa qiimaha iyo wanaagga iyo makaanada qur'aanka waxaa lagu tilmaamay qur'aanku inuu yahay waano ilaahay xaggiisa ka timid oo addoommadiisa uu ku waaninayo mawcido iyo waano ka weyn oo ka xeel dheerna ma jirto mawcidatulqur'aan oo ninkaan qur'aan ku waantoobin ama qalbigiisa aan u raadayn dee wax raadaynayaa ma jiro waa shifaa iyo caafimaad oo laabaha dhexdooda waxa ku sugan ee cidhiidhi iyo diiqad iyo maradu shaki washubuhaad washahawaad waxa dawo ka ah qur'aanka oo amraada shubuhaadka iyo ruuxu inuu caqiidadiisa iyo diintiisa ka shakiyo oo laga shakisiiyo iyo amraada shahawaadka oo qalbigiisu macaasida iyo fawaaxishta inuu ku tacalluqu u iisho shahawaad iyo shubuhaadba shifaag iyo caafimaadkoodu waa qur'aanka waa hidaayo oo inuu ruuxu hallaabo wuxuu kaga hanuunayaa qur'aanka waa raxmad oo cadaab iyo cuquubo adduunyo ama mid aakhira inay ku dhacdo waxaa loogaga naxariisanayaa bisababi alqur'aan qur'aanka qiimahaa leh ayaa mudan in lagu farxo oo dadku adduunya iyo wax maxaanku yidhaha adduunya markay usoo korodho mansib ama madaxtinimo ama maal baa laga yaabaa inuu ku farxo taasi laakiin farxad ma mudno oo waa adduunyo yar iyo mataac iyo raaxo yar oo aan raagayn oo deg deg kaaga waxa weeyaan baaba'aysa laakiin waxaa raasamaalkee raagayaa waa diintiiyo iimaanka oo qur'aanka waxa weeyaan inaad ku dhegto aad ku helayso waxaa cajaa'ibta aakhiru zamaankan ka mid ah aayaddan qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu waxaynu aad u maqalaa labiyo tobanka rabiicul awal marka mawliidka boodhadh waaweyn baa lagu soo dhejiyaa oo meel walba iyadoo qul bifadli illaahi mawliidkii loo daliishanayo waxaase la yaab leh qur-aanku wax ra'yiga iyo doonista dadka lagu fasiro waa ka wenyaho waa ka qiimo badan yihi qur-aanka waxaa lagu fasiraa waxa ugu horeeye qur'aan in lagu fasiro ugu mudani waa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan aayad aayad fasirasa waxa ku xigaa waa tafsiiru lqur'aani bisunna xadiid aayad fasiraya waxa haddii labadaaba laga soo gudbo aahaartii iyo aqwaashii saxaabada rasuulka kuwii goobjoogga ahaa qur'aankii oo darayo qoyan oo cusub oo soo degaya kuwii goobjoogga u ahaa ee ugu aqoonta badnaa muraadka ilaahay iyo muraadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kutubta tafaasiirtao dhan haddaad baadho soo heli maysid a'immadii iyo salafkii iyo yacni culimmadii hore iyo kutubaha qur'aanka lagu fasiray ka soo heli maysid iyadoo la leeyahay waa mawliidkii iyo dhalashadii rasuulka ah lagu farxo waa hubaal dhalashada nebigu sala allahu calayhi wasalam wax qiimo badan oo adduunka u soo kordho lagu farxa in ahayd shaki ma leh laakiin dee aayaddani qur-aankay ka hadlaysaaye ka warrami maysa dhalasho nebi waxyaabaha kaba muhiimsan dhalashada dee maalintii nebi maxamed la soo diray ee bicada la soo bixiyey ee malaku jibriil uu ku soo degay ee laga dhigay rasuulu rabbi alcaalamiin ayaaba ka sii weyn oo ka sii culus maalintuu dhashay maalintaa waxaad alhaya arki maysid khulaasadu waxa ay tahay diintu afmiishaarnimo iyo hadal badnaan iyo ruuxan cilmi iyo kitaab uu kala bixinaya aanay jirin maalinta rabiicul awal intuu soo baxuu mufti noqdo inuu meelahaisa soo taago diintu way ka qiimo badantay diintu daliil bay u baahantay yacni aayaddu inaad iska tidhaahda uun waxanay u daliil tahay dee waxa weeyaan arrintaasi daw ma aha yaa u deliishaday yaa sidaa u fahmay maadaa caqligaaga iyo fahamkaaga u bandhigay waxyaabaha la yaab kale dad aan lagu aqoon cilmiga iyo kutubta ayaa maalintaa mufti noqda oo manaabirta hudheellada isa soo taago aayaddaana si fiican u akhriya waxaa kaloo kasii la yaab badan nebiga ma maalin baa la jeclaadaa juuq iyo jabaqdama miyaad ka maqasheen waxa inoogu xigta labiyo tobanka rabiiculawale soo socota ninkii ilaahay gaadhsiiyo sanadka maalintaasaynu maqallaa dadka laakiin jacaylka nebiga iyo sunnada rasuulku ay ka dhab tahay had iyo habeen waa kuwaa qaala allahu qaala rasuuluh sala allahu calayhi wasalam marka dee waxa weeyaan qofka caqliga le ilen dadku caruur maaha u waawaayeel caqligooda qabe way kala garan karaan war bal ninkan maalintanuun maxaa soo bixiya sanadka inta kale halkuu ku aasan yahay ku jiraa maalintaasaa dadka la dhagabarjeeyaayo dhinac walba lagaga dhuftaa oo nin walba aayadda xaggu doono ula kaca haadihi alaaya qul bifadlillaahi wa biraxmatihi bal culimmadu waxay ka yidhaahdeen baynu tilmaami iyo tafaasiirtu waxay ku tilmaantay alimaamu albaqawi tafsiirkiisa haddaad u noqoto waxa uu odhanayaa bifadli illaahi wa biraxmatihi abu saciidin alkhudri waxa uu odhanayaa fadlullaahi alqur'aan wa raxmatuhu an jacalanaa min ahlih fadlullah waa qur'aanka raxmaddiisuna waa inuu ilaahay inaga yeelo ahlulqur'aan waa naxariis rabbi inoogu naxariistay cabdillaahi bnu cumarna waxa uu yihi fadlullaahi alislaam waalraxmatu tasyiinuhu fi lqalbi waxa weeye fadliga ilaahay waa islaamnimada naxariistuna waa qurxinta islaamnimada qalbigeenna uu ku qurxiyey ee uu ku ballaadhiyey mujaahid iyo qataada waxay yidhaahdeen fadlullaahi aliimaan wa raxmatuhu alqur'aan fadliga iyo dheeraadka alle waa iimaanka addoommadiisa uu ku galladaystay uu waafajiyey raxmaddiisuna waa qur'aanku ugu naxariistay cabdillaahi bnu cabbaas xabru haadihi alummati wa turjumaanu alqur'aan waxa uu yihi fadlullaahi alqur'aan wa raxmatuhu lislaam fadliga alle waa qur'aanka naxariistiisuna waa islaamka jalaaluddiin asuyuuti oo dadku jalaaleynka ay aad u wada akhristaan suufi iyo salafi yacni waa kutubta maqbuulka ah ee waxa weeyaan dadku ay isla ogol yihiina meel walba lagu akhriyo carabi iyo cajam iska dhaaf xataa soomaalida waa laba kitaabo ilaahay dee qabuul u qoray cid walba way ku kalsoonta way akhrisataa bal jalaaleynka u noqda ayaynu leenahay kuwaas wuxuu jalaaluddiin asuyuuti odhanayaa fadlullaahi alislaam wa raxmatuhu alqur'aan fadliga ilaahay waa islaamka raxmaddiisuna waa qur'aanka aayaadkaa intaa lagu fasiray islaamnimo iyo qur'aan ka dhex bixi mayso cabdiraxmaan naasir asicdi wuxuu tafsiirkiisa qayimkaa ku odhanayaa fadlullaahi huwa alqur'aan fadliga iyo dheeraadsiinta allow addoommadiisa dheeraadsiiya waa qur'aanka alladii huwa acdamu nicmatin wa minnatin wa fadlin tafadala allahu bihi calaa cibaadih qur-aankaasoo ah nicmada iyo galladda iyo dheeraadka ugu weyn ee addoommadiisa alla uu ku galladaystay wa raxmatuhu ddiinu waaliimaan raxmaddiisuna waa diintiyo iimaanka ayaa usacdina odhanaya waxaynu markaa aqwaashaa u soo qaadannay dee tafaasiirtii dhinacaad u rogtaba wax ku yidhaahda aayaddani mawliid bay ka hadlaysaa arki maysid midda kale yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaun lima fi suduuri wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin qul bifadli illaahi wa biraxmatihi raxmaddan labadan aayadood lagu sheegay lagu sheegay iyo shifaha oo caafimaadka ah iyo hidaayada aayaadka kale qur'aanka qeexaya waxaa looga jeedaa inuu yahay qur'aanka oo dee waataynu nidhi wax lagu fasiro qur'aanka waxaba ugu sarreeyo ugu qiimo badan qur-aan qur-aan lagu fasiro aayaadka qur-aankii qeexaya maxaa ka mid ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin qur-aanka xaggiisa waxaanu ka soo dejinaynaa wax caafimaad iyo naxariis u ah dadka mu'miniinta ah walaa yaziidu daalimiina ilaa khasaara daalimiintana khasaare mooye wax kale u kordhin maayo marka qur-aanku waa shifaa wa raxma waana ta aayadanna lagu sheegay waxaa kaloo allau yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waaladiina laa yuuminuuna fii aadaanihim waqrun wahuwa calayhim camaa ulaa'ika yunaadowna min makaanin baciid waxaad ku tidhaa nebi maxamedow qur'aankani mu'miniinta hanuun iyo caafimaad buu u yahay kuwa si aan rumaynayn dhagahooda culays baa ku sugan oo maqli maayaan maqal ay ku intifaacaan waanay ka indhalaa yihiin oo meel dheer baa looga dhawaaqayaa marka haadihi al aayaad waxay tilmaamayaan ilaan waa qur-aan qur-aan fasiraye raxmadda iyo shifaha iyo hidaayadu inuu qur-aanka yahay waana tilmaamaha iyo sifaadka aayaadkan lagu sheegay oo yacni tilmaamahani waa sifaadkii qur'aanka annahu fadlu llah wa raxmatuhu wa shifaa wa hudan wa raxma marka khulaasadu waxa ay tahay ruuxu marka uu diin ka hadlayo ee uu doonayo inuu shay xaqa tilmaamo dee waa inuu daliil sharciga u cuskado laakiin hadal badnaan iyo afmiishaarnimo waxba dee shayga xaqna ka dhigi maayo baatilna ka dhigi maaye waa un hadal tiro badan oo halkaa lagu dhaafo lagaga dhaqaaqay waana wax maal sanadkii aynu mar maqallo intaa kale juuqiyo jabaqe maqli mayse laakiin nebiga sala allahu calayh wasalam jacaylkiisa iyo waxa weeyaan xuskiisa iyo in lagu salliyo iyo qadarkiisa iyo maqaamkiisa in la weyneeyo innaku waxaynu nafteenna iyo nafaha kaleba ugu baaqaynaa sanadka oo dhan labiyo tobanka biloodba nebiga waa xusaynaa sala allahu calayhi wasalam qofka sunniga ee kitaabka iyo sunnada akhriyayaana mar walba carabkiisu waa ka qoyan yahay sala allahu calayhi wasalam markaasaa laga yaabaa qaarkood inay ku yidhaahdaan waa kuwii salliga diidanaa talow ma salli kalaa afkeennaba markaad qaala rasuulullah soo qaadaba sala allahu calayhi wasalam baad leedahay markaa dee gabaygay u jeedaan daybicigii iyo barsanjigii iyo salli maynaan diidine allah waxa uhi yaa ayuha nnaasu dadkiiyow qad jaa-adkum dhab ahaan waxaa idinku timid mawcida waana idin timid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka timid wa shifaa iyo caafimaad baa idin yimid limaa shaygii caafiya oo bogsiinaya fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan wa hudan iyo hanuun baa idin yimid iyo wa raxma naxariis baa idin timid oo lilmu'miniina dadka mu'miniinta u sugnaatay waayo kuwa ku intifaacaya ee kuwan toobaya wax ku qaadanaya iyaga ah qul waxaa tidhaa nebi moxamedow bifadli illaah ilaahay dheeraatiintiisa iyo deeqdiisa wa biraxmatihi iyo rabbi naxariistiisa fa bidaalika kaa la soo sheegay oo ismu ishaaruhu madkuurnimo ugu noqon iyagoo laba shay ah haddana waxa uu ugu noqonayaa ismu ishaare mufradii dee calaa sabiili madkuurnimo fabidaalika kaa la soo sheegay oo fadliga iyo raxmadda rabbi ah falyafraxuu ha ku farxaan mu'miniintu huwa kaa la soo sheegay damiirka mufradkiina madkuurnimunbuu ugu noqone oo deeqda alle iyo raxmadda rabbi ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna adduunyaday urursanayaan allah waxaa ihi qul waxaa tidhaa nebi allow ara'aytum bal iiga warrama maa kii anzala allaahu alla uu abuuray lakum idinka idiin abuuray oo min risqin arsaaqad ah oo fajacaltum dabeed aad ka yeesheen minhu arsaaqaddaa xaggeeda xaraaman mid xaaraana iyo waxalaalan xalaal aad ka yeesheen bal iiga warrama risqiga waxaa lagu idlaaqaa wax alla wixii lagu intifaaco diinan wa dunya diin ahaan iyo adduunya ahaanba oo waxyiga samaawiga ee kitaabka iyo sunnadu ugu horeeyaan iyo dikriga iyo taacadu waa risqi laakiin waa risqi diini ah oo dee waaquudkii qalbiga iyo arwaaxdu ay ku noolaanayeen waxa jidhku uu ku noolaanaya cunto iyo cabitaan iyo xoolo iyo beero iyo waxa la dhaqanayaana waa risiq laakiin waa risiq diineed marka ruuxu wixii uu ku intifaaco diin iyo dunyaba risiq baa lagu idlaaqaa waxaa looga jeedaa markaa risiqan maanta waa xoolahoodi iyo beerahooday qudanayeen waayo suuratul ancaam bay nagu soo martay oo wixii alla ugu nicmeeyaa intay kala qaybqaybiyeen ay qaybna xalaal ka dhigeen qaybna xaaraan ka dhigeen iyagoo ilaahay ku been abuuranaya oo u nisbaynaya wuxuu ka nasahan yahay qul waxaa tidhaa nebi maxamedow ara'aytum bal iiga warrama maa kii anzala allaahu lakum anzalana maanta waa bimacnaa khalaqa qul waxaa tidhaa nebi maxamedow ara'aytum bal iiga warrama maa anzala allaahu ilaahay wuxuu idiin abuuray lakum idinka oo min risqin arsaaqada bal iiga warrama oo fajacaltum dabeed aad ka yeesheen minhu risqa xaggiisa xaraaman mid xaaraana aad ka yeesheen iyo wa xalaalan mid xalaal ah macnaha intaa kala qaybiseen risiqii xaggiisa waa beerihii iyo xoolihii aada dhaqanaseene qaybna aad xalaal ka dhigteen qaybna aad xaaraan ka dhigteen bal ka warrama qul waxaa tidhaa nebi maxamedow allaahuma ilaahayba adina idiin ogolaaday lakum idinka ay haada taxliil wa taxriim waxaa aad xalaalayseen iyo waxaad xarimaysaan ma wax rabbi idiin ogolaadaybaa am cala allaah mise alle korkiisa taftaruuna ku been abuuranaysaan xaqiiqadu waxay tahay idan ma jire e cala allaahi taftaruun ilaah baad ku been abuurateen oo u nisbayseen waxaanu isagu xalaal iyo xaaraantoona ku tilmaamin oo aanu ku xukumin waana dembi weyn aliftiraau cala allaahi fi taxriimi wataxliil oo walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuuna ha odhannina waxa carabadiinnu ay tilmaamayaanee beenta ah kanaa xalaala iyo kanaa xaaraana ha odhannina si aad alla ugu been abuurataan waayo kuwa rabbi ku been abuurtaa ma liibaanaan oo guul gaadhi maayaan allah waxau idhi wamaa dannu aladiina kuwii malahoodu waa maxay kuwaasoo yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alle korkiisa alkadiba beenta yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxay malaysanayaan waa maxay wuxuu jalaaluddiin asuyuudi odhanayaa ayaxsabuuna annahu laa yucaaqibuhum oo wax- ma waxay moodayaan ilaahay inuu arrintaa kaga tegayo oo aan u ciqaabayn suurtagal ma aha abaalkeeduu marinaya waana cadaabaya wamaa dannu aladiina kuwii malahoodu muxuu yahay ay ka malaysanayaan xagga rabbi kuwaasoo yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alle korkiisa alkadiba beenta kuwa ilaahay ku been abuuranaya malahoodu waa maxay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame malahay malaysanayaan waa maxay ma waxay moodayaan rabbi inaan u cadaabayn ma dhacaysa taasiyo waa la ciqaabi ina allaha alle laduu fadlin waa mid dheeraad u saaxiibo cala annaas dadka korkooda gallad iyo dheeraad ku leh oo galladda iyo dheeraadka waxaa ka mid ah ma ancama calayhi min alamwaali waalancaam nicmoolayda xoolaha iyo xoolaha kaley haystaan iyo beerahay tabcanayaan ilaahay ugu nicmeeyey taasaa ka mid ah waxyaabaha galladda ilaahay uu gaadhsiiyey addoommadiisa ina allaha alle laduu fadlin waa mid dheeraad iyo gallad u saaxiibo cala annaas dadka korkooda dheeraad iyo gallad ku leh walaakina aktara uma yeeshee badankoodu laa yashkuruuna ilaahay ugama mahadnaqayaan wuxuu ugu deeqay allah waxau yidhi wamaa takuunuu ahaan maysid nebi allow fii sha'nin arrin arrimahaaga ka mida ma ahaatid oo kuma sugnaatid wamaa takuunuu ma ahaatid nebi moxamedow fii sha'nin ay fii sha'nin min shu'uunik arrin arrimahaaga ka mida adduunye iyo aakhiraba kuma sugnaatid wamaa tatluu ma akhridid nebi moxamedow minhu sha'nigaaga iyo arrinkaaga xaal uu ka mid yahay min qur'aanin ay qur'aanan qur'aan ma akhridid walaa tacmaluuna ma camal fashaanoo ma samaysaan adig iyo ummadaaduba oo markaa hore khitaabku nebiguu ku wajahnaa halkanna walaa tacmaluuna khitaabkii waxaa lagu wajahay nebiga iyo ummadaba oo jamac baa laga dhigay walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin ay camala camal ma samaysaan ilaa haddii aad samaysaanse kunnaa waxaanu ahaanay calaykum korkiinna shuhuuda kuwa goobjoogoo xaadir oo arkaya oo daalacanaya ayaannu ahaanay id wakhti ayaanu goobjoog ka naha waanu daalacanaynaa tufiiduuna aad dhex gelaysaan fiihi ay fi lcamali camalkaa aad qabanaysaan marka aad camalkaa dhex gelaysaan ee samaynaysaan waa idin arkaynaa baa alla yidhi waananu idin daalacanaynaa wamaa yaczubu kama maqnaado oo kagama maqna can rabbika ay can cilmi rabbik rabbigaa nebi moxamedow cilmigiisa iyo ogaalkiisa kagama maqna min mihqaali darrah qudhaanjo wax leegi kama maqno oo fil ardi dhulalka dhexdooda kagama maqna iyo walaa fi samaa cirarka dhexdooda toona walaa asqara wax ka yar min daalika qudhaanjadaa wax ka yari ma jiro walaa akbara wax ka weynina qudhaanjadaa ma jiro ilaa hadduu jirase fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugnaaday kitaabkaasoo mubiinin ay bayinin cad ama wax caddaynaya oo lowxul maxfuudka ah marka aayaddu waxay tilmaantay cumuuma cilmi illaahi bikulli shay oo waxaa la leeyahay nebi maxamedow arrin kastood ku sugan tahay iyo qur'aan kastood akhriyayso qur'aankuna waa min ahami shu'uunihi arrimihiisa kuwa ugu mudan ayuu qur-aanku ka mid yahay camal aad qabanaysaanna ma jiro idinka adiga iyo ummadaaduba ilaa hadduu jirase goobjoog baanu nahay taalacanaya oo idin arkaya oo idinka sarreeya markaad camalkaa qabanaysaan ilaahay cilmigiisana qudhaanjo wax leegi cir iyo dhultoona kagama maqna intaa wax leeg iyo wax ka yar iyo wax ka weynitoona ma jiro hadduu jirase kitaab caddeeye ayuu ku sugan yahay oo lowxul maxfuud ayaa hore loogu qoray oo waxa weeyaan loogu sugay marka waa cilmiga rabbi ee caamka ah mithqaalu darrana aysarku hoosta nahrulkhayrka wuxuu ka odhanayaa waa annamlatu sagiira dhuuricasada ama qudhaanjada nooca ugu yaryar ee cascas baa darrada la yidhaah marka qudhaanjadaa wax leeg yacni kama qarsoona markaasaa haddana lasii caam yeelo walaa asqara min daalika walaa akbara wax ka weyniya wax ka yiri toona ma jiro ilaa horaa loo qoray oo kitaab ayay ku qoran yihiin waxaa kaloo lagu fasiray darrada alhabaa'a alatii turaa fii daw'i shamsi marka gurigaaga daaqad ama meeli ka bannaan tahay halka cadeediyo iftiinku ka soo galo huubaha yar ee dhex socsocda ee ishu arkaysa laakiin qaba haddaad is tidhaahdo aan dee aanad qaban karayn yacni marka daaqad ama meel bannaan oo cadeedu hayso gurigaaga iftiinku ka soo galo huube oo kale ayaa wax hawada sidaa u dhaqdhaqaaqayo huube ah ayaad arkaysaa oo ila aragti ishuna ay diriqa ku qabanayso wax daata la qabtale maaha oo haddaad qabaystira maba qaban kartid marka macnaha waxaana waa lagu qadaray mithqaalu darra ah marka waxaa huubaha hawada iyo iftiinkaa dhexdiisa socsocda intaa wax leeg iyo wax ka yari toona ma jiro ilaa hadduu jiro se horaa loo qorsheeyo kitaab loogu qoray marka waa un ila aragtay waxa ugu yar unbaa darada lagu tilmaamaa allah waxa u ihi alaa ina wliyaa allah alaa hooyaay ina wliyaa allah ilaahay awliyadiisu laa khawfun cabsiye calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya nafaa canhum khawfa almustaqbali wa xusna almaadi waxaa loo diido laga anfiyey cabsi ku soo socotay iyo murugo tagtay labadaba waa loo diiday oo waxa ku soo socday arrimaha aakhiro ka baqan maayaane way badbaadayaan wax soo dhaafay oo ka tegayna ka qoomamoon maayaan oo ka murugoon maayaan awliyadu waxaa la yidhaha alweliyu waa bimacna alqariibi waalmuxib wadiduhu alcaduw weligu waa ka dhow ee ku jecel wuxuu ka soo horjeedaa cadowga markaa weli ilaahay marka lagu leeyahay waa ruux alle u dhow oo jecel allana uu waxa weeyaan uu jecel yahay oo uu soo dhoweynayo marka awliyaa allah waa kuwa ilaahay u dhow ee ilaahayna uu soo dhoweeye uu jecel yahay ee uu hiilinayo kuwaasaa la yidhaha awliyaa'ullah kuwaasaa cabsi iyo murugo iyo qoomamo labadaba loo diiday haddaba awliyadaasi waa ayo ilaah baa tilmaamay oo qeexay cid kale ilaahay uma igman umana dayn inay caddeeyaan awliyada alle kuwa yihiin ilaaha ay awliyadiisii iyo addoommadiisii yihiin baa sifeeyoo tilmaamaye bal hadda u fiirso waxa uu rabbi yidhi aladiina waa kuwa awliyadaasi aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa allahooda ka baqanaya idan sifaatu awliyaai araxmaan aliimaan wataqwa marka haddaad aragto qof waxa weeyaan ku yidhaahda aniga takaaliiftaba waa layga kor qaado kubkiisaba aan weyse marinayn waa shaydaane weli ma aha awliyaduna waa laba oo awliyaau raxmaan iyo awliyaau shaydaan awliyada raxmaanku waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna nebi muxamed baana imaam iyo hormood u ahaayo dee cibaadada iyo cabsida waa ku dhintay ilan waxaa la yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa intay geeridu kusoo gaadhayso ilaahay caabud oo ka cabso qaarkoodna waxaad arkaysaa iyagoo leh waa silbaa la yidhaha darajo yaqiin la yidhaha buu gaadhay oo takaaliiftaba waa laga qaaday markaa dee shaydaan baa u waxyoode weli ilaahay maahe waa weli shaydaan imaamu shaafici baa laga wariyey inuu yidhi idaa ra'ayta arajula yamshi cala almaa aw yatiiru fi lhawaa falaa takhtaruu bihi xataa tacriduu amrahu cala alkitaabi wasunna haddaad aragtaan nin biyaha dul sabaynayo badda iska dhex socda ama hawadaa duulaya ha ku dagmina oo waxba ha ku lugu-ina ilaa arrinkiisa aa u bandhigtaan kitaabkiiyo sunnada oo hadduu yahay mu'min taqiya oo alle ka baqanaya wixii lagu arko karaamaa loo fasiri karaa ilaahay ku sharfay hadduuse yahay qof aan kubkiisa weyse marinaynoon alle ka baqanayn waa shaydaan shaydaan xambaaray fa ina shaydaana yatiiru min almashriqi ila almaqrib shaydaanku bari iyo galbeed buu isaga duulaayo isaga dabqaada isagoo shaydaan ah oo waxa weeyaan dee waa waxyaabaha lagu imtixaamaya ee loo fududeeyey ama loo sahlay marka waxaa laga yaabaa intuu shaydaan xambaaro in dee lagu arko maka casarkiina hargeyse lagu arko ha la yaabin shaydaan baa qaadoo soo celiyey waayo haddii aayarun wilaayadu tahay in la duulo oo maka la tago maxaa nebi moxamed ilaa shaam ilaa tabuug intaa muxuu isaga lugeynaya masaafaadka intaa laaleeg muxuu u daalay mu aayaruun duulo intuu gaadho uu ka soo noqdo marka waxaasi waa khuraafo iyo axwaal shaydaaniyo dadka lagu khaldo ee wilaayo daliil uma aha midda kale waxaad ogaataan wilaayadu dee wax waxa weeyaan qofka uu muruqiisa muujinayo laysugu faano anaa weliye anaa kan sameeya la ydhaa taasi wilaaye ma aha awliyada ilaahay waa alatqiyaa alakfiyaa dadka alla ka baqe iska qarsoon qolo ismu muujisa haddaad aragto tidhaa kanaanu samaynaa iyo keer baanu samaynaa waxba kama jiraan weliga ilaahay waa taqi khafi ah waxna ma sheegto ma yidhaa anaa awoodle iyo anaa waxan qabta xataa ilaahay hadduu waxyaabo badan ku karaameeyo waxaa laga yaabaa inuu qaryo unu muujin marka calaa kullin awliyada alle waxaa lagu qiimeeyaa ruuxu waxa uu samaynayo haddaad ruux welinimadiisa doonto inaad ogaato camalkiisuun eeg hadduu yahay qof cabsi iyo cibaado iyo toosnaan ku sugan dee wilaayo u qir aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun weliba dee waa sidaynu inaku u rajaynayno ilaan waxuu hooseeye ma ogine haakada naxsibuhu wallahu xasiibuh walaa nusaki cala allahi axadan haddiise camal iyo cabsi uu ka madhan yahay waa axwaal shaydaaniya cirka hadduu duula iyo wuxuu doono hadduu sameeyo waa shaydaan shaydaan xambaaray alaa hooyaay ina awliyaa allahi ilaahay awliyadiisa laa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin walaahum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya aladiina waa kuwii awliyadu aamanuu rumeeye oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqanaya lahum awliyadaa waxaa u sugnaaday albushraa bushaaro lagu farxo ayaa uga sugnaaday fi lxayaati adunyaa nolosha tan adduunyada oo waxyaabaha lagu fasiray waxaa ka mid a alru'ya saalixa ruyada wanaagsan ee manaamka ruuxa lagu tuso muuminka ah waa bishaaraadka loogu soo dedejiya adduunyada waxyaabaha lagu fasira waxaa ka mid ah asanaa'u alxasan carabka wanaagsan ee ilaahay arlada u geliyey waxaa ka mid a bushaarada usoo degdegaysa cinda almowt marka uu dhimanaayo inay malaa'igtu ku soo degto iyagoo ugu bishaaraynaya janno waina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun marka aakhirana dee bushaaradoodu waa jannada in la gelinayo oo jalaaluddiin asuyuudi isagu labadaas unbaaba ku gaabsaday oo wuxuu yidhi bishaarada adduunye waa arru'ya saalixa ee bishaarada aakhirana waa jannada lagu abaalmarinayo lahum waxaa u sugnaaday awliyada albushraa bushaare ayaa ugu sugnaatay fi lxayaati dunyaa nolosha tan adduunyada wa fi laakhirati aakhirana bushaara ugu sugnaato abaalmarin wanaagsana laa tabdiila bedelid likalimaati illaah ilaahay kelimaadkiisa uma sugnaanin wax bedeli kara kelimaadka ilaahay ee sharciga iyo kelimaadka alle qadariga ah iyo rabbi wuxuu hore u xukumay ama uu ballan qaaday ama addoommadiisa ugu goodiyey wax doorin kara ama bedeli karaa uma sugnaan daalika madkuurkaa lasoo sheegay ay ilbushraa fi lxayaati addunya wa fi laakhira bushaarada adduunya iyo aakhiraba huwa arrinkaasi alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd walaa yaxsunka yaanay ku murugo gelin nebi maxamed oo qowluhum hadalkoodu waqfigu waa laasimu halkaasu ku jooga macnaha lama xidhiidhinayo si aan loo moodin ina alcizata lilaahi jamiican inay tahay maquululqowlka qowluhum waayo waxay odhanayaanee murugo gelinayaa ma aha ina alcizata lilaahi jamiican ee waa edabdarrada iyo afxumad ay rasuulka kula hadlayaan sala allahu calayhi wasalam marka jumladu halkaasay ku dhammaystirantay waqfiguna laasim ku yahay walaa yaxsunka qowluhum ina alcizata waa jumlo dambe oo la bilaabanayo laguna cilaynayo yacni jumlada hore walaa yaxsunka yaanay ku murugo gelin nebi maxamedow qowluhum hadalkooda gaaladu ay kugula hadlayaan iyo edabdarrada iyo afxumada iyo anshuxumada ay kugula dhaqmayaan yaanay ku murugo gelinin waayo ina alcizata cizada adkaantiyo awoodda iyo sharaftu lilaahi allah ayay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed cizadu huwa alleh assamiicu waa ka maqalka badan bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlo alcaliimu waa ka u ogaalka badan bikulli maa yufcal wax kastoo la sameeyo waa laabqaboojin iyo tasliya iyo tahdiid wada socda oo marka la leeyahay walaa yaxsunka qowluhum dhinac hanjabaad iyo goodi bay ka tahay oo dee abaalkooda waa la marin doonaa dhinac laabqaboojin iyo qalbiga oo rasuulka loo dejinayo tasliye ayay ka tahay oo waxaa la leeyahay ilaahay baa ku cisaynaya adiga ilaahay baana ku hiilinaya marka waa tasliyatun wa tahdiidun macan alaa hooyaay inna lilaah alle ayuunbay u sugnaadeen man fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan oo dhan iyo waman fi lardi makhluuqaadka dhulalka dhexdooda ku suganba wamaa yatabicu raaci maayaan oo ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna caabudaya ama baryaya min duuni illaahi alla sokadii ay hayrahu ilaahay sokadii cidaan ahayn kuwa baryaya ama caabudaya ma raacayaan shurakaa'a kuwa ilaahay wax la wadaaga xaqiiq ahaan ma raacayaan oo mafcuulka yatabicuda shurakaa'ada ka dhig marka waxaa looga jeedaa dee shurako way raacayaane waa shurako been ah oo baatil ah oon run ahayn marka waxaad u qadaraysaa ay shurakaa xaqiiqiyiin kuwa si dhab oo xaq ah ilaahay wax ula leh ma raacayaan waayo ilaahay wax waxla lihiba dee ma jiro laa shariika lah laakiin waxay raacayaan shurako beenbeen iyo baatil ku salaysanoo ilaahay aan waxba lalahayn laakiin iyagu ay ku andacoonayaan inay ilaahay wax la leeyihiin ilaahay agtiisana uga ergeyn doonaan markaa jalaaleynku waxaa odhanayaa min duuni illaahi hayrahu shurakaa'a ay lahu cala alxaqiiqati tacaala lahu can daalik yacnii shurako dhab oo xaqiiqi ah oo ay raacayaan ma jiro ilaahay baa taa ka sarreeye oo ka nasaanay laakiin shurako dee beenbeen iyo baatil ah oy raacayaan waa jiraan wamaa yatabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duuni illaahi alla sokadii ay hayrahu cid aan alla ahayn ilaah sokadii kuwa caabudayaa ma raacayaan shurakaa'a kuwa ilaahay wax la leh xaqiiqa ahaan laakiin kuwa baatil iyo been ay ugu nisbaynayaan dee shurako inay yihiin way raacayaan in yatabicuuna ay ma yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala mooyaane waxay malaynayaan uun kuwani alle inay wax la leeyihiin ay wax u tarayaan waase mala been ah wa in hum ay maahum may ahaanin ilaa yakhrusuuna kuwa wax malaynaya oo iska qiyaasanaya mooye wax kalaba may ahaanin huwa rabbi alladii waa allaha jacala abuuray lakum idinka idin abuuray alleyla habeenka litaskunuu si aa u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa oo isaga seexataan wannahaara maalintana alla waa idiin abuuray mubsiran xaal uu yahay maalinku mid dhexdiisa wax la arkayo oo iftiin ah oo waxaa la yidhaha waa min isnaadi shay ligayri man huwa lah ibsaarka iyo aragtidiibaa maalinka loo nisbeeyey waxaana loo jeedaa dadka maalinta ku nool ayaa dee wax arkaya ee maalinku wax arki maayo wannahaara maalintana ilaahay waa idiin abuuray mubsira xaal uu yahay maalinku mid dhexdiisa wax la arkayo oo iftiin ah inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan yacni waxa weeyaan habeenka iyo maalinta alla uu khalqay waxa idinku sugan ee isweydaaranaya la aayaatin calaamooyin waaweyn oo lagu aqoonsanayo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa ayaa ku sugan liqowmin qolo ayaanay aayaadkaasi ugu sugan yihiin qoladaasoo yasmacuuna wax maqlaya ay samaaca tadabburin waticaadin maqal ay u fiirsanayaan oy wax ku qaadanayaan yacnii kuwa sidaa wax u maqlaya waa mu'miniintae ayaa kuwan toobaya wax ku qaadanaya kuwa kale dee waa indhalaayihiinoo waa dhagalaayihiinoo waxba ku qaadan maayaan allah waxa uhi qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii yahuud iyo nasaare iyo mushrikiintii carbeed ittakhada allaahu waladan ilaahay ilmuu samaystay tacala allahu can dalika culuwan kabiira wa qaalat alyahuudu cusayrun ibnu llah wa qaalat annasaara almasiixu bnu llah yahuud waxay yidhahdeen cusayr baa ina ilaahay ah nasaarana ciisa ina ilaahay ah mushrikiintii carbeedna waxay yidhahdeen malaa'igta hablihii ilaahaya tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaatha qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaasoo dhammi yahuud iyo nasaare iyo mushrikiintii carbeedba ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladaa ilmo subxaanah ilaahay nasahnaa oo ka nasahnaa waxay u nisbeeyeen oo waa ka beri rabbi huwa alleh alghaniyu waa ka kaaftoomay ee makhluuqaadkiisoo dhan ka maarmay lahu waxa u sugan rabbi maa fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadkao dhan dhexdooda ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan kol hadduu makhluuqaad ka maarmuu deeqtoomay cirarkiiyo dhulalka iyo inta u dhaxaysana isagu uu mulkiyu u abuurto uu leeyahay isagu alleh muxuu uga baahan yahay ilmo iyo ubad iyo oori tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waayo ilmo iyo oori waxa yeesha cid baahan ilaahayna waa mabaahde huwa samad waa mabaahde aan isagu baahan laakiin isaga loo baahdo alla waxa u ihi in cindakum ay maa cindakum agtiinna ma ahaanin min sultaanin wax daliili ma ahaanin agtiinna oo bihaada in cindakum ay maa cindakum agtiinna muu ahaanin min sultaanin wax xujaa ama daliili agtiinna kuma sugna bihaada ay bihaada aladii taquuluunahu kan aad leedihiin oo ilaahay waxaad u nisbaynaysaan ah wax xujo iyo daliil idinkuma sugnaanin oo uma haysataan xujo ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan oo cala allah ilaahay ma waxaad ka odhanaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qul waxaad tidhaha nebi moxamedow ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuuranaya cala allah ilaahay korkiisa alkadiba beenta kuwa ku abuuranaya laa yuflixuuna liibaani maayaan mataacun ay lahum mataacun raaxo ayaa u sugan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay maalmo ku raaxaystaan raaxo yar oo lagu dagmayo oo aan daa'imayn uma ilaynaa dabeed xagga iyagu ahaaday marjicuhum noqodkoogu uma nudiiquhum dabeed waxaanu dhadhansiin doonnaa alcadaaba cadaabka cadaabkii ashadiida ee daraa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa anaanu ku dhadhansiin doonaa yakfuruuna kuwa gaalooba ay ahaayeen watlu ku dul akhri nebi moxamedow calayhim korkooda qoomkaaga iyo nimanka ree maka waxaad ku dul akhridaa naba'a nuuxin nebi nuux warkiisii uga warran oo ku akhri id wakhtigiina u war ah laakiin id wakhtigii ku akhri ha odhan waayo watlu waa mustaqbal ku akhri weli kuma akhrin idna waxay daraf u tahay maadi wax horoo tegey dee maadi iyo mustaqbalna iskuma tacalluqi karaan oo isku wakhtiba ma aha marka id wakhti ku akhri ha odhan laakiin id wakhti u war ah oo naba ah mastarka ah ku tacalluqi idda darafka ah waana darfun limaa madaa min azamaan watlu waxaad ku akhridaa nebi moxamedow calayhim korkooda waxaad ku akhridaa naba'an nuuxin nebi nuux warkiisii ku akhri iyo qisadiisii id wakhtigiina uu war ah qaala uu yidhi nebi nuux liqowmii qoomkiisa uu ku yidhi yaa qowmi qoomkaygiiow in kaana hadduu ahaaday kabura miduu idinku weynaaday calaykum korkiinna maqaamii joogidaydiiyo nagaanshahaygaan dhexdiinna ku nagaa hadduu idinku weynaaday oo idinku cuslaaday arrinkaasi ilain sagaal boqol iyo konton sannadood buu dhexdooda ka dhawaaqayay iyo wa tadkiirii xasuusintaydaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa idin xasuusinayay hadduu idinku weynaaduu idinku cuslaaday facala allaah ilaahay xaggiisa u cararo u cuskaday facala allaah ilaahay korkiisa uunbaa tawakaltu aan tala saartoon arrinkayga u igmadoon u dhiibtay fa ajmicuu kulmi yacni fa ajmicuu go-aansada oo goosta amrakum taladiinna goosta oo waxaad doontaan gaadha wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinna aad ilaahay wax la wadaajinaseen ee alla sokadii aad caabudaseenna u yeedha uma laa yakun dabeed yuu ahaanin amrukum arrinkiinnu calaykum korkiinna gummatan mid qarsoon yuu noqon waxba ha la dhuumanin oo ha qarinine si toosay igu soo badheedhoo muujista arrinkiinna uma qduu dabeed xukuma ilaya aniga waxaa igu xukuntaan ay maa aradtumuuhu yacni wixii aad doonteenna igu fuliyo oo igu xukuma ay umduu fiya maa aradtumuuhu ayuu suyuuti odhanaya yacnii igu fuliya oo igu socodsiiya wixii aad damacdeen ee doonteen ee dil ama waxa weeyaan arrin kale ah oo walaa tundiruunii hana ii kaadinin oo ha isugina daqiiqadna dib ha igu dhigina e waxaad doontaan sameeya ajmaca waxa ay nasbinaysaa ama ay ku camal falaysaa dee macno macaanida ka mid ee shay cayn ah oo daato waxa weeyaan laguma nasbiyo oo ajmaca shurakaa lama yidhaahee jamaca shurakaa baa le markaa ajmaca waa wixii macnawiye go-aan arrin la goostaa ajmaca la ydhaah walidaalika ijmaacu lculamaa waa go-aanka diineed ee ay gaadhaan ay ku kulmaan baa la ydhaha waa ijmaacii laakiin marka ururinta iyo kulanka laga warramayo in dad lasoo ururiyo ama ay kulmaan jamaca la ydhaah ajmaca lama yidhaah markaa jamaca shurakaa laakiin ajmaca lama yidhaah sidaa darteed maadaama ajmaco aanay shurakada nasbin karayn waxaynu usoo qadaray ficil ku munaasaba shurakada oo nasbin kara oo ka duwan ajmacada oo fa ajmicuu amrakum wadcuu shurakaakum ayaynu nidhi yacnii arrinkiinna go-aansada shurakadiinna iyo kuwa ilaahyada ka dhiganasaanna u yeedho oo isku soo bahaysto isu waxa weeyaan isku habarwacda uma qduu ilaya dabeed igu xukuma waxaad doonteen oo dilka ah hana ii kaadinina ama ilaada bimacnaa calaa oo uma qduu ilaya ay calaya dabeed iga takhallusoo ii dhammeey macnaha idila haddaa karaysaan igaba takhallusoo idila oo ha ii kaadinina macnaha wuxuu dareensiinayaa iyagu inaanay dil iyo dayn midna u hayn ee arrinka alla uu hayo fa cala allaah ilaahay korkiisa unbaan tawakaltu tala saartee fa ajmicuu go-aansada amrakum taladiinna iyo arrinkiinna goosta wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinni iyo wadaagayaashiinni aad ilaahay wax la wadaajinayseen sidaad ku andacoonaysaanna kuwaana u yeedha uma laa yakun dabeed yuu ahaanin amrukum arrinkiinnu calaykum korkiinna yuu ahaanin gummatan mid qarsoon yuu noqon ee si badheedh ah waxa weeyaan u caddaysta uma qduu ilaya ay calaya dabeed aniga iga takhallusa oo idila oo walaa tundiruuni haba ii kaadinina haddaa awoodiya itaan leedihiin ama uma qduu dabeed xukuma oo ilaya aniga waxaa igu xukuntaan ay maa aradtumuuhu waxaad damacdeen ee goosateen igu xukuma ee dilka ah oo walaa tundiruuni ha ii kaadinina fain tawallaytum haddii aad jeedsataan oo iimaanka iyo towxiidka laydinku taag waayo famaa sa'altukum anigu idinmaan weydiisan oo towxiidkaan idinsoo gaadhsiiyey idinkumaan weydiisan min ajrin ay ajraa wax mushqaayad adduunyo ah in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahanin ilaa cala allaahi alle korkiisa mooyaane wa umirtu waxaana lay faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa u hoggaansan alle inaan ka mid noqdo ayaa lay amray fakadabuuhu dabeed waa beeniyeen nuux fanajaynaahu dabadeed waanu badbaadinay markii ay beeniyeen fakadabuuhu ay nuuxa dabeed nuux waa beeniyeen fanajaynaahu dabeed nuux waanu badbaadinay isaga iyo waman ciddii macahu la jirkiisa ahaydba filfulki doonidii dhexdeedaanu ku badbaadinay wa jacalnaahum waxaananu ka yeelay nuux iyo intii la badbaadiyey la socotay khalaa'ifa kuwa arladii u hadhay oo kuwaa hore la halaagay bedelay oo arlada uga hadhay ayaanu ka yeelay wa aqraqnaa waanu qarqinoo biyaanu ku hafinay aladiina wixii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga ee fandur bal eeg nadara tafakurin wactibaar eegmo lagu cibro qaadanayo o lagu waantoobayo kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cidhibtoodii siday ahaatay bal eeg dee halaag iyo hoog ayay ku dambayso hanti u noqday alla waxau idhi uma bacanaa dabeed waanu diray min bacdihi nuux dabadii rusula rusul ayaanu diro ilaa qowmin qoomkoodii ayaanu u diray fajaa'uuhum dabeed rusushaasi qoomkoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaat mucjisooyin iyo xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu dabeed mabay ahaanin ummadaha ay rusushaasi u yimaadeen liyu'minuu kuwa rumeeyey may ahaanin bimaa kii rumeeyey kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qablu ay min qabli bacthi rusuli ilayhim rususha intaan loo dirinba waxay hore u beeniyeen kuwa rumeeye may noqon markay rususha u timid macnihii muraadku waxa weeye gaalnimada iyo beenintoodii horunbay kusii madaxadkaadeene rusushii markay u timid waxay horeba u beeniyeen dee may rumayn kadaalik ay kamaa tabacnaa calaa quluubi ulaa'ik kuwaa qalbiyadooda sidaanu u daboollay oo kale ayuun baanu nadbacu u daboollaa calaa quluubi almuctadiina kuwa xadgudba qalbiyadooda sidaasun baanu u daboollaa uma bacanaa dabeed waanu diray min bacdihim rusushaa dabadood waxaanu diray muusaa nebi muuse iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircoon xaggiisaanu u diray iyo wamalayhi madaxyaweyntiisii iyo qoomkiisii biaayaatina aayaadka iyagiiyo mucjizaadkii sagaalka ahaa ee muuse aanu siinaanu la diray walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat fastakbaruu dabeed waa isweyneeyeen fircoon iyo qoomkiisii oo wakaanu waxay ahaadeen qowmaa qolo mujrimiina dembiilayaal ah falammaa jaa'ahum fircoon iyo qoomkiisa markii uu yimid alxaqu xaqi markuu yimid oo min cindina agtayada uuga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen inna haada kani la sixrun waa sixir sixirkaasoo mubiinun ay bayiinun cad qaala muusaa nebi muuse waxa uu ku yidhi ataquuluuna ma waxaad ku leedihiin lilxaqi ma xaqii baad ku leedihiin lamaa goortii jaa'akum uu idiin yimid ay innahu la sixrun usoo qadar sida jalaalaynkuba uu soo qadarayo ma xaqii baa markuu idiin yimid aad leedihiin innahu la sixrun waa sixir asixrun ma sixir baa haadaa kani waa istifhaam tacajub iyo istinkaar waa yaabe ma kanaa sixir ah asixrun ma sixir baa haadaa kani walaa yuflixu ma liibaanaan assaaxiruuna sixiroolayaashu ma liibaanaan oo guul ma gaadhaane qaaluu waxay ku yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid muusow litalfitanaa inaad naga leexisood naga dudo camaa kii wajadnaa aan ku soo gaadhnay calayhi maaga aabbaa'anaa aabbayaashayo waxaannu aabbayaashayo ku soo gaadhnay ma inaad naga dudaad doonaysaa oo watakuuna a idiin ahaato lakumaa labadiinnan muuse iyo haaruunow alkibriyaa weynida iyo boqortinimadu fil ardi dhulkan masar inaad idinku hantidaan oo boqorro iyo madax ka noqotaan ma sidaasaad doonaysaan wamaa naxnu annaku maanaan ahaanin lakumaa labadiinnani bimu'miniina kuwa idin rumaynaya wallahu aclam